assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuudda ee ka wadumarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol labiyo tobanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqaymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka goodoonsan ee khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saayinada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqaymaha subaxii hore maanta waxay ciidamada saayinada yuhuudda laba duuqeyn waad u daran ka geysteen xaafadda sheekh ridwaan iyo sidoo kale magaalada beetilaayiya waqooyiga marinka khaza waxaana xasuuqyadaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan waryo ku sugan magaalada beetilaayiya ee waqooyiga marinka khaza ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan la dhaceen isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaaladaasi waxaana uu tilmaamay duqaymahaasi ku shahideen wax ka badan lixdan iyo lix ruux oo shacab ah badankooduna ay yihiin dumar iyo carruuran waxba galabsan halkay dhawco kala duwan soo gaareen ku dhowaad boqol ruux oo kale middan ayaa ah xasuuqaad u daran oo mar kale banaanka soo dhigaysa cadowtooyada ciidamada yuhuud u qabaan muslimiinta ku dhaqan marinka goodoonsanee khaza isbitaalka ay duqayntu beegsatay ayaana waxaa muddooyinkii dambe ku hooyanayey kumanaan ruux oo shacab riid ah kuwaasoo ka soo barakacay deegaanadooda islamarkaana ay guryahooda duqaymuhu la dhaceen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saayinada yuhuudda sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen mashruuca beytilaayiya iyo xerada barakacyaasha ee jabaaliya oo labadooduba dhaca waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxaana duqaymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kalood u fara badan goobjoogayaal ku sugan goobaha ay duqaymuhu ka dhaceen ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in muddo saacadaha ay duqaymaha madaafiicda socdeen iyadoona ay taasi berber socotay rasaas ciidamada yuhuud ee ku furan guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah waryo u shaqeeya shabakadda wararka aljaziira ayaa wuxuu warinayaa in goobaha ay ka dhaceen duqaymaha iyo sidoo kale xasuuqyada aysan soo gaadhin shaqaalaha ka shaqeeya gurmadka rayidka isagoona sheegay in middaas ay sabab u tahay ciidamada yuhuuddu si ulakaca u bartilmaameysanaya goobaha ay dadka iskugu yimaadaan iyo sidoo kale tiryari aad u daran oo soo wajahday kooxaha gurmadka wasaaradda caafimaadka ee maamulka qeydaha khaza ayaa waxay dhankeeda xaqiijisay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee majsaro hor leh ka geysteen waqooyiga khazada goodoonsan agaasimaha guud ee isbitaalka kamaal cadwaan oo halka uu xasuuqa ka dhacay ayaa wuxuu warbaahinta la wadaagay in duqaymahay ku waxyeeloobeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee isbitaalka waxaana iminka xaalada adag ku sugan dhakhaatiir fara badan oo isbitaalka ka shaqaynayey wuxuu intaasii raaciyey in goobta uu xasuuqa ka dhacay ku sugnaayeen wax ka badan laba boqol oo ruux islamarkaana ay duqaymaha shuhada iyo dhaawacyo ku noqdeen wax ka badan boqol lixdan iyo lix ruux oo shacab riid ah taasoo ka dhigay inay ka badbaadeen duqaymaha wax ka yar labiiyo toban ruux wuxuu sidoo kale sheegay digtoorka in iminka ay ku howlan yihiin daadguraynta iyo soo saaridda dadka shuhadada ee ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda maadaama ay duqaymaha si weyn u burburiyeen qaybo ka mid ah isbitaalka kamaal cadwaan gumaadka ka socda khaza ayaa ah midkii ugu darna ee soo mara isagoona soconaya wax ka badan bil islamarkaana ay shuhada iyo dhaawacyo ku noqdeen wax ka badan lix boqol oo ruux oo shacab riid ah badankooduna ay yihiin dumar iyo carruur mustadcafiin ah waxaa sidoo kale lagu qafaashay dullaankan gardarada ah oo aan ilaa iminka meel ay jaan iyo cirib dhigeen la ogeen kumanaan ruux oo shacab riid ah maamulka yuhuudda ayaa dhankiisa wuxuu ku faraxsan yahay xasuuqa indhalla'aanta ee uu ka wado waqooyiga khaza isagoona dhiirigelinaya ciidamadiisa halkaasi ku sugan magaalada khaza xasuuq kale ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen gudaha magaalada ugu weyn qidaaca khaza waxaana shuhada iyo dhaawacyo ku noqday tobannaan ruux oo shacab riid ah wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda iyo xasuuqani si gaara ugu beegsadeen hal guro ay degnaayeen qoys caan ka ah xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza waxaana ku shahiday xasuuqaasi laba iyo labaatan ruux oo toban ka mid ay carruur yihiin halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo intaa ka badan waana xasuuqa labaad ee ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen qidaaca khaza muddo saacado gudaheeda kanaalka laksa alfadaa'iya ayaa wuxuu dhankiisa warinayaa in ciidamada yuhuudda ay duqaymo madaafiica ku garaaceen qaybo ka mid ah koonfurta marinka khaza waxaana duqaymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira saddex ruux ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqayn ka dhacday guri ku yaala gagaarka isbitaalka alcawdah ee magaalada khaza waxaana sidoo kale duqayntaasi ku dhaawacmay dad badan oo shacab riid ah xaafadda zaytuun oo ina dhacda bariga magaalada khaza ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqaymo kuwa la mid ah oo ay fuliyeen ciidamada dhulka ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana ku sheegday duuqiimahaasi dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan silsilado duuqiima ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen manaadiq badan oo ku yaala magaalada khaza duqeyn kale oo ciidamada saynad yuhuuddu ka geysteen mashruuca baytilaa'iah ayaa waxaa ku shahiday shan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen shan iyo toban ruux oo kale kuwaasoo u badan dumar iyo carruur duqeyn sidoo kale wuxuusta yuhuudday ka geysteen madrase ku taala xerada nuseyraad oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah ayaa waxaa ku shahiday lix ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqeyn aad u xoogan ka fuliyeen magaalada khanyunis ee dhacdo koonfurta marinka khaza waxaana duqaynta uu xushnimadaa ku shahiday siddeed ruux oo shacab ah afar ka mida dadkaasi waxay ahaayeen carruur yaryar halkii ay jiraan kuwo kaloo soo gaadheen dhaawacyo kala duwan banbooyin ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku tuureen guryo ay degan yihiin dad shacaba oo ku yaalo waddada dacwa ee xerada nuseyraad waxyeelo kala duwan ayaana ka dhashay labiyo toban ruux oo u badan dumar iyo carruur ayaa waxay ku shahiideen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah oo ay ciidamada maamulka gumaysta ay yuhuuddu ka geysteen guri ku yaela waddada qadiimiga ee xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza wararka ayaa waxay sheegayaa inay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo ayaa waxaa sidoo kale laga soo sheegayaa duqayn aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan magaalada khanyunis ee dhacday koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana duqaynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan boqol iyo toban ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol siddeetan iyo afar ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ay sheegtay in tobannaan ruuxoo iskugu jiro shuhada iyo dhaawacyoay kuus xaniban yihiin burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun iyo sagaashan iyo shan ruux halkee dhaawaciduna maraya in ka badan boqol iyo afar kun iyo sagaashan iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duuqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ee si arxandarraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen soo duulayaasha dulmiga badan ee maamulka yuhuudda waxaana ciidamada yuhuudda looga dilay tiro ka mid ah ciidamadooda halka looga dhaawacay kuwo kaloo aad u fara badan gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ayay dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku beegsadeen gaari mikraaf ay wateen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli ay ahaayeen kuwo ku socdaalayay magaalada beytlaa'iah ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi lagu dilay askar badan oo yuhuudda ka tirsan halka lagu dhaawacay kuwo kale isla magaaladani kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiintu waxay beegsadeen laba askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli ay roondo ku jireen kontarool ku yaala magaalada jiniin ee daanta galbeed oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka saynada yuhuudda ayay sidoo kale dagaalyaanada muqaawamada weerar culus ku qaadeen waxaana halkaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka saynada yuhuudda iyagoona sidoo kale duuqiimo culus la dhacay isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxay sidaas la midda u duuqeeyeen xarun ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin nisariim ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana duuqiimahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada soo duulayaasha yuhuudda dagaal culus ayaa wuxuu sidoo kale ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiintu ku dhex maray magaalada beytlaa'i ee waqooyiga marinka khaza waxaana dagaalkaas oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu socday muddo saacada ah waxaana dhawaqa hubka laisweedaarsanaya laga maqlay inta badan magaalada beytlaa'i ee nawaaxigeeda waxaana ciidamada yuhuudda dagaalkaas lagu gaarsiiyey oo dhabarka loo saariyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaa waxay dhankeeda sheegtay in ciidamada yuhuudda laga dhaawacay sargaal sar oo ka tirsan milatarigooda waxaanay tilmaamtay in sargaalkan uu ahaa hogaamiyaha guutada sagaashanaad ee ciidamada maamulka yuhuudda taliska milatariga saynada yuhuudda ayaana wuxuu hore u sheegay in sargaal sar oo ciidamadooda ka tirsan lagu dhaawacay dagaalla baanu ka dhacay waqooyiga marinka khaza isagoona sidoo kale sheegay in dagaaladaas lagu dilay askar ka tirsan militarigooda gelinkii dambe ee maalintii shalay iyo arbaca ahayd waxa uu baahiyey qismiga iclaamka ee kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro kala duwan oo ka dhacay magaalada beytilaayi ee waqooyiga marinka khaza muuqaalka oo soconaya qadar laba daqiiqo iyo konton shalay labdhaqsi ayaa wuxuu ku bilaabanayaa hogaamiye ka tirsan kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta oo la hadlaya dagaalyahanada alqasaam islamarkaana u sheegaya in weerarka ay ku qaadayeen ciidamada yuhuudda ay maanta ugu argudayaan hogaamiye ku shahiday duqaymaha cadowga yuhuudda iyagoona gantaalka ay adeegsanayaan ku dhejinaya sawirka hogaamiyahaasi intaa kadibna waxay la dhacayaan gaari gaashaaman noociisan uu yahay mekraaf waxaana halkaasi ku basbeelaya gaarigii halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsamayaan wixii askaray gaarigaas la soctay weerarkan ayaana waxuu si gaara uga dhacay bartamaha magaalada baytilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaa sidoo kale muuqaalka lagu daawan karaa dagaalyahanada alqasaam oo mar kale beegsanaya gaari mekraaf ah xilli isna ahaa mid ku sugnaa magaalada beytilaahi ah waxaanay la dhacayeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan goobtii lagu beegsaday gaariga ayaana waxaa isqabsaday qeec iyo ooramadow sidoo kale waxay beegsanayaan dagaalyahanada muqaawamada guri ay ciidamada yuhuuddu ka degnaayeen magaalada oo ku yaal agagarka xarunta jamciyatalislaamiya guriga ay ku sugnaayeen labiyo toban xubnood oo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda ayaana waxay la dhacayeen gantaallo kala duwan iyadoonay halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan inta badan askartii halkaasi ku sugnayd muuqaalka ayaa waxaa sidoo kale lagu daawan karaa dagaal toosa oo ay ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ay la kulmayaan goor ay howlgalle ka samaynayeen magaalada beytilaahiya waxaana iyagoo kaafiliinna hal mar dushooda ka shanqaraysa rasaasta ciidamada muqaawamada iyagoo aan garanaynin meel looga yimid ay isbarkanayaan oo midba midka kale ka dhiganaya gabaad sidaba lagu daawan kara muuqaalka uu baahiyey qismiga iclaamka ee kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta